waa askari ka tirsanaa ciidamada dowda federaalk ee lagu magacaabo cabdi aadan macalin oo ka mid ahaa ciidamada dowda federaalk ee lagu soo tababaray dalka eritrea askaridan ayaa waxau isku soo dhiibay maamulka islaamiga shabeellaha hoose isagoona kasoo goostay ciidamada dowda federaalka cabdi aadan waxa uu ugu horeen ka warmay halka uu tababar kusoo qaatay xilli uu ku beeray ciidamada dowda federaalka isagoona loo sheegay in la geenayo dalka qatar ugu dambeyn laga dejiyay dalka eritrea halkaasna uu tababar kusoo qaatay waa dhowaayo magacay waa cabdi aadan macalin mursal waxaan kaga bixiyay magaalada muqdisho laba kun iyo labaatankii bishii labaatan lix iyo tobankeeda waxaa tababar kusoo qaatay eritrea waxaan ku jiray afar sano dhibaato fara badanaan la kulmay hadday jirdil tahay hadday addoonsi tahay hadday aantuhumo tahay hadday haddii lais adibaayo haddii wax walba adiga isku samaynayo hadday jirdil tahay soomaaliya marka saas loo keenay elbowr kadib meel xeraana la keenay abaar kadib meeshii oo adana aan meel la joogi kara ahayn meel lagu tukada aan lahayn ummad aana joogin rafaadkeeda marka aragta aan u dulqaadan karin oo iyadana meeshii aan joogna oo dhaantoodii iyadana ay kasii daran tahay is adibaayo masalan aniga waxaa igu kalifay aniga dawladii aan ku biira markadii waxaa aaday meel la dhahayo qadar aan isku qaaday arkii masalan qadarka markaan tagana de waxaan islaabsanaya in askari inaan noqdo meesha u bahay maaha in aan islaabal meeshaa ka duwanatiga askarigan ayaa fariin u diray askarta kale ee saaxiibadiisa ay bilka barbar dagaalamay shisheeyaha waxaan ugu baaqay inay walaalada muslimiinta a meesha ay joogaan ay imaadaan ay ana iyagana gacanka lagu soo dhaweeyo sida de kulley xagga ahaydba xagga xagga gartaan oo meesha nabadda ah laguna walaaka imaadaan aan ugu baaqaya muddooyinkii dambe deegaanihii degmooyin ku dhac wilaayada islaamiga shabeellaha hoos waxaa soo gaarayay ciidamada dowda federaalk ee lagu soo tababaray dalka eritrea kadib markii ay garouseen waxay ku jiraan inaysan fiicnayn iyagoona go-aansan inay iskaga soo baxaan safka shisheeyaha ay kusoo duuray dalka